waxaa maanta aanu ku eegeynaa heshiiska ay dhowaan garowe ku kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo maamulka puntland maxamed colaad xasan ayaa noo soo diyaariyey doodaasi waxaa ka qaybgelaya xildhibaan jawaahir axmed cilmi xildhibaan saadaq abshir garaad iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye qayb yar oo ka mida doodaasina aanu wax idinka maqashiino
dowladda federaalka meel ay heshiiskaas ku dirisay ama dadkii heshiiska saxiixay ay kawar ku wargelisay oo tiri maxaa la yidhahdaa heshiiskii waa saan iyo saana ku jiraan ama waxbaa kasoo laabtay ma aanay jirin keligeeda isku dirdirisay maxay aheede buntland ay tagtay heshiisyo lasoo saxiixday waxaay shaqoku lahayn bay gashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay tiraado koonfurta midugna waxay raacaysaa galguduud waqooyiga midugna waxay raacaysaa dal muxuu ahaa puntland runtii waxaas iyaga waxa ay shaqo ku lahayd ma ahan dalkaani wuxuu ku heshiiyey dastuur federaal ahaa dalka u yaala inkasta uusan maxay aheede dhamaystirnayn dhamaystir maayo markii ummadda soomaaliya cood u qaado haddana waa un dastuurkii dalka uu degsaday oo lagu heshiiyey oo maxay aheede lagu maamulahayo dalkan dastuurkaas qodobkiisa afartan iyo sagaalaad wuxuu sheegayaa tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta kan ah dowladda federaalka iyo degmooyinka firqada koowaad waxay leedahay tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka cusub waxaa go-aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayagoon baarlamaankii uusan muxuu ahaa go-aamin in maxay aheede xukuumadii iyo qaybo kale iyo inta meel iskugu tagaan ay dhahaan gobolkii labadaas qaybood baan u qaybinay waxay ka mid tahay nasidarada jirtay waayahan oo madaxdii sare oo la rabay dalka oo la rabay inay ilaaliso dastuurkii ayaga ay ku yimaadeen oo lagu doortay ama lagu magacaabay ama lagu dhigtay ama loo lagu ansixiyey inay haddana ayagu ay jebinayaan waa ayaan daro xildhibaan jawaahir waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan shuuriyaan siinayaa sida ka muuqata aragtida jawaahir iyo dad fara badan oo soomaaliyeed aragtida ay qabaan dhowaan ergeyga gaarkii qaramada midoobay sidoo kale nicholas key oo golaha ammaanka warbixin ka siinaya arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dabayaaqada sanadkan ama bishan haddii ay suuro gasho marka uu dhacayo shirka arrimaha soomaaliya ee copenhagen dalka denmark lagu qabanayo in ay soomaaliya yeelan doonto qariiro cusub oo federaal ku dhisan marka dadka dhaliilaya siyaasadda federaalka ee soomaaliya waxay leeyihiin dowladdu waxay wax ku wadaa si deg deg badan waxaan siinayaa xildhibaan shuuriye wasiir ku-xigeenka howlaha guud aad baa umahadsantihiin waxaa weeye horta dowladda federaalka ah ayadaa mas-uulka ah dalka waxaan rabaa oo halkan aan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan ku sheego arrinta isku haysta ee meeshay ka qurunsan tahay waxaa weeye waa gobolka midug weyn xaqiiqada arrintaas waa waan ogsoonahay waxaan rabaa si cad inaan u sheegno labaatan iyo shan sanad ka hor dadka reer mudug way heshiiyeen heshiis la og yahay oo labaatan iyo shan sanad ka hor ay heshiiyeen way ku caanamaaleen oo runtii kudayasho mudan oo heshiiska gaalkacyo ka dhacay heshiis lamida weli soomaaliya kama dhicin waa kugu soo noqonayaa xildhibaan saadiq baan siinayaa xildhibaan saadiq hadallada soo noqnoqonaya iyo hadalkan wasiirkuu sheegaye ah in magaalada gaalkacyo heshiis ka jiray haddaan tix raacno tusaale ahaan dadka ku nool gaalkacyo muddaba waxay waxaa kala qaybinayay xuduuddii qabaliga ahayd ee dagaalada sokeeye ka dhashay hadda nidaam iyo dowladnimo ayaa loo socdaa federaalkiina waxaad moodaa inuu sii xoojinayo in magaalada wixii ka dhaxashay burburka dowladnimo ay ku sii jirto marka muxuu heshiiskan uga dhigan yahay dadka reer gaalkacyo waxaan siinayaa xildhibaan saadiq baan siinaya heshiiskan runtii waa shay xildhibaanada waan dhegaysanaya qodobadii ee cuskaradka ee dastuurka federaalka waa run habka iyo nidaamka loo marayo dhismaha hirgelinta nidaamka federaalismkana qodobada ka ka hadlaya qodobka forty nine baa kamid ahaa waxay sheegtay in in baarlamaanku soo saari doono sharci xaruuraha ka hadli doona intaan la samayna in la sameeyo guddi marka articalka ay walaacay cuskatay toos wuxuu lid ugu yahay oo u qabanaya oo sharci darro ay ku tahay heshiiska ay sheegaysay xamarka dhacay